wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlada koonfur galbeed sayid axmed cali iyo ku wareejiya gaari ambalase isbitaalka guud ee gobolka baaya gaariguun oo ka qalabaysanaya qabka caafimaad oo casri ah oo qeyb ku ah dadaalada iyo wasaaradda yeanka jarta koranqaadowka iyo tayeenta adeegyada caafimaadka ee bulshada walibana wasaaradiiyo ku caawiya ay tae mashruuca somali cris recovery projecta ee c r b qeybtii saddexaada oo maalgeliya iyo waldhabanga si lagu xoojiya adeegyada caafimaadka ee lagu jawaabowa baahiyaha adeegyada bulshada ongoreya weliba warbaahinta la hadalay agaasimaha guud ee isbitaalka gobolka baaya cabdifataax maxamed ibraahim sagaashoos oo uusan mahadnagiya wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlada koonfur galbeed ooiyo kuwa reejidiya gaarigu ambalaska isbitaalka guud ee gobolka baaya in isbitaalka aad nagu soo booqatid ulajeedkana aada u koorgashid socodka shaqada isbitaalka iyo agabkan hortaan ka muuqda in aad isbitaalka aad u keento oo islamarkaasna aad nagu wareejiso aad baan ugu faraxsanahay ku soo dhowow isbitaalkii oo adiga gacanta aad ku heysay oo anigana wakiilka aan kaaga ahayn oo islamarkaasana aan sarviskiisa aan u daadihinaynay bulshada marka tanna waxay ka mid tahay shaqo maalmeedka ayay ka mid tahay waanu ku faraxsanahay wasiir insha allah kusoo dhowow ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda koonfur galbeed sayid axmed cali oo kormeeriya qeybo kumid ee isbitaalka oo ku dareeringa dhismayaalka cusuba hanasiti oo la rajeeya ayaa dhawaana in la xarag jara ayaa dhiniga kiisheeya ku hadali iyo weliba uusa sheegay iyo mashruucu iyo deersiyenga isbitaalka silinka adeega bulshada kormeer kale umaanan socon laakiin waxaan u imaanaynaa isbitaalka aan ku wareejino agab fududaynayo howlmaalmeedka cusbitaalka gaarigaas ambalaaska iyo qalabkii ambalaaska loogu talagalay oo uu ku shaqayn lahaa oo first aid kitkii iyo waxay ahayd oo qalabkii gaariga latarkiisii oo maintenancegiisa loogu shaqayn lahaa gaarigan iyo qalabkiisa oo dhammaystiran waxay qayb ka yihiin mashruucii loogu magacaabi jiray s c r b ama somali crash recovery project componentigiisii saddexaad oo cisbitaalkan ka taageerayay dhismaha shan qaybood oo cisbitaalka ka mid ah iyo maxay ahaydoo qalabayntii qaybahaas la qalabayn lahaa iyo gaarigan ambalaaska iyo si la mid a staafkii ka shaqayn lahaa oo intaba hadda meel gabagaba maraya oo dhismihii dhawaan hadduu ilaaha ka noqdo insha allah si ofishal ah u howl bilaabi doono in gaarigaas maanta aan ku wareejino qalabkii qaybahaas lagu qalabeyn lahaana insha allah dib baa laga keeni doonaa oo waa la qalabeyn doonaa si dhammaystiran lagu u howl bilaabi doono dhawaan intaanoo dadaalaha waxa ay qayb ka yihiin daadejinta iyo tayeenta adeega caafimaadka bulshada reer koonfur galbeed ay helayaan oo guud ahaan wasaaradooda caafimaadka ay u hayso gaar ahaan cisbitaalkan gobolka baay uu u hayo marka waxaan ammaanayaa shaqada quruxda badan ee meeshaan ka socoto oo guud ahaan maamulka cisbitaalka iyo dhakhaatiirta iyo dhammaan shaqaalaha kala duwan cisbitaalka bulshada ay u hayaan anaguna waxaa waajib nagu ah wax waliba oo adeegaas caafimaadka lagu daadajin lahaa lagu tayan lahaa cisbitaalkan aan ku garab istaagno oo albaabkaas aan u garaacno maantana arrintaas inaan ka dhabayno oo qalabkan caafimaadka inaan kugu wareejino aan cisbitaalka aan u soo gaarnay farxad gaar ay noo tahay insha allah maalintii furitaankana waa isku imaan doona hadduu ilaaha ka noqdo insha allah qaybo kalo oo cisbitaalku horumarin iyo maxay ahaydoo kor uqaas ugu baahan yahan way jiraan ayagana sidoo kale insha allah babilank ay kusoo jiraan hadduu ilaha ka noqdo cisbitaalkan waxaa rabnaa inuu noqdo cisbitaalka keliya ma ahan cisbitaal u adeega gobolka bay oo gobolkan bakool ilaa gedi iyo meelo kale oo jubbooyinka ka mid ah ayuu cisbitaalkan u adeega oo surfasiyama inay heli karaan weliba adeega caafimaad kala yimaan adeega caafimaad tayeysan wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed iyo weliba kugohona horumarinta iyo tayeenta adeegyada caafimaadka si lan hela bulsho caafimaad qabta